iyadoo halkii ugu saraysay uu gaaray khilaafka adag ee ka dhex taagan dowladda federaalk ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheikh iyo maamulka la baxay jubbaland ee uu hogaamiyey axmed madoobe ayaa waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in maraykanku doonayo in la qabuujiyo xiisada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdi barre ayaa dhowaan booqoshaan horey loo sii shaacin waxa uu ku tegey magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaas oo uu kula kulmay madaxda dowladda kenya ee uu hogaamiye william ruuto waxaana jira diblomaasiyiin amerikaana oo la kulmay xamse sida ay tilmaamayso xogta la helayo maraykanka ayaa doonaya in la qabuujiyo khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud iyadoo la qaadaya tallaabooyin aanay raalli ka ahayn dowladda federaalka oo ay ka mid tahay in raskamboni laga saaro ciidankii dhowaan halkaasi ay ka dejisay dowladda federaalka dowladda kenya oo iyadana lagu xagliyo inay la safan tahay axmed madoobe ayay madaxdeed waxay ku wargeliyeen xamse cabdi barre inay muhiim tahay in xiisada hoos loo dhigo ciidamada lageeya raskamboni dib loogu celiyo magaalada caasimada ah ee muqdisho dowladda federaalk ayaa ka cagajiidaysa awaamiirta uga timid dowladda maraykanka ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya waxa ayna raadinaysaa qaab kale ugu baaqsan karto arrintan inkastoo aanay muuqan tallaabo kale oo ay qaadi karto oo aan ka ahayn fulinta amarka maraykanka maraykanka ayaa u arka maamulka la baxay jubbaland ee uu hogaamiyey axmed madoobe mid muhiim u ah dagaalkiisa ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee uu soomaaliya kaga jiro waxaana khilaafkan uu arkaa kuwa curyaamin kara ajandayaasha duulaankiisa sidaas darteed ayugu xusuuduubaya in lasoo afjaro lama oga tallaabada xigta ay qaadi doonto dowladda federaalka waxaana axmed madoobe oo bayaan soo saaray isaguna uu muddo laba toddobaad ah u qabtay dowladda federaalka inay ciidankeeda kala baxdo raiskamboni ee gobolka jubbada hoose